aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir sida wacan ee tabinta aad u wado sidaan horey u sheegnay aadan yabaal waxa ay ka duwan tahay magaalooyin badan oo al-shabaab horey ay u weerareen oo ay u soo qabsadeen kuwaasi oo ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe aadan yabaal waxay ahayd amaba lagu tilmaami karaa degmadii ugu dambeysay ee dowladda federaalka ay xoogga saaraysay iyadoo u arkaysay degmo istaraatiiji ah oo lagu kala dhantaari karo awoodda isfidinta ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin oo meelo kala duwan ku siqaya kuna wajahan caasimadda soomaaliya wax kasta oo ciidan ah oo la heli kara waa lagu daabulay xitaa waxaad og tahay shabeellaha hoose ayaa ciidan loo waayey oo maamulkii ku sugnaa owdheegla iyo sabiid waxa ay warbaahintu ku sheegayeen in la dayacay oo talihii ugu sareeyay ciidanka dowladda federaalka oo ahayd inuu u dhexeeyo iyaga iyo ciidanka shabeellaha dhex ku sugan in aysan arkin waxa gurmad aysan ka helin bal uu fariistay shabeellaha dhexe marka aadan yabaal istaraatiijiyadaas bay dowladda federaalka u lahayd ciidamadii gorgor baa la geeyey kuwii eritrea lagu soo tababaray baa la geeyey kuwii kale ee dowladda federaalka qaab nidaami ah u dhisnaa ee farmaajo muddo uu soo dhisayay ayaa shabeellaha dhexe la geeyey kuwa eritrea lagu soo tababaray ayaa halkaa la geeyey waxaasoo idil waxaa muuqanaya in shabeellaha dhexe lagu liqay oo wax ka soo noqda ay aada u yaraayeen weliba kuwii booliska iyo kuwii kale ee asluubta oo ahaa ciidamo bud ku shaqeeya oo ammaanka loogu talagalay oo aan tababar xoog la haysan ayaa halkaa lagu daabulay waxaa yaraa marka wax halkaa ka soo noqonaya hashi marka waxaan isdul istaagi doonaa marka hoggaan la weeraro waa hoggaan ciidan la weeraro maxaa dhalan kara waa wax ay ka midaysan yihiin falanqeeyaasha dhanka arrimaha ciidanka ah oo haddii ahaan lahaayeen kuwa in si guud ula socda arrimaha soomaaliya iyo kuwa soo tababaraya askarta dowladda federaalka waxyaaba ay ka midaysan yihiin oo dhanka ciidanka ayaa la tilmaamaa kuwa baan isdul istaagi doonaa haashim marka waxaa cawaaqibta waxay noqon doontaa mid soo degdegta oo ka dhalan karta marka la beegsado hoggaanka ugu sarreeya ciidamada dowladda ama maamul ciidankaasi uu leeyahay taasi oo ay isdul taageen sidaan horey kuugu sheegayba falanqeeyaasha oo si aad ah u taxliilinaya waxa ugu horeeya marka ee la filan karo ayaa ah inay ka dhalato saameyn amni oo deg deg ah taas oo sababi karta inay kala dhantaalmaan amaba ay kala daataan ciidamada dowladda federaalka ciidamada ku sugan barta lagu weeraray ee hoggaanka uu ku sugnaa waxa ugu horeeya ee la filan karo ayaa ah inay xoogga saaraan sidii u badbaadin lahaayeen hoggaanka taas oo keenaysa inaysan awoodin inay ku fara adeegaan magaalada amaba goobta lagu weeraray ciidamada xooggooda marka iyo tababarta tabarta ay hayaan waxay isugu geyn doonaan ciidankaasi inay difaacaan hoggaankooda waana sida maanta aan ku aragnay dagaalka aadan yabaal ka socda waxa la filan kara ayaa ah marka in dagaalku uu sii kululaado oo labada dhinac ay xoogga saaraan hoggaanka ciidanka la weeraray maantana waa ka dareemi karnaa aadan yabaal waxa ka taagan tusaale ciidamada al-shabaab oo kale waxa ay u muuqanayaan inay nolol amaba geeri ku raadiyaan hoggaanka ciidanka dowladda oo ah odawaa yuusuf raage iyo shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada oo al-shabaab ay muddo ku raad joogeen ninkaasi halka al-shabaab marka ay xoogga saarayaan hoggaanka ciidanka dhanka ciidamada dowladda iyaguna waxa ay isku dayayaan inay difaacaan hoggaankooda ciidamada marka oo hab qabaa'il u dhisan dhexdooda ayaa isku khilaafaya hannaanka loo ilaalin karo ammaanka taliyahooda kuwa u dhow taliyaha ayaa isku dayaya marka inay xoojiyaan ammaanka taliyahooda taasina haasim waxa ay keenaysaa inay kala shakiyaan ciidamada dhexdooda oo ay isku khilaafaan hannaanka loo sugayo ammaanka hoggaankooda waad ogtaha oo ciidanka dowladda federaal qaab qabaa'il ayay ku dhisan yihiin oo afar dhibic shan la yidhaahdo kuwa marka isaga ayay ku heeb yihiin kuwa iyo kuwa kale ee dowladda xayndaabkeeda ku jiray ayaa isku khilaafaya sida hoggaanka loo ilaalin karo khatarta weyn marka ee sidoo kale la arki karo marka hoggaanka la weeraro hashim waxaa ka mid ah in la dhaawaco amaba la dilo amaba gacanta lagu dhigo hoggaanka ciidankaasi taas marka waxa ay sabab u noqon doontaa cawaaqib xumo soo degdegta oo aan la dhayarsan karin waxay taasi noqon doontaa dharbaaxo weyn oo soo wajahday ciidamada dowladda federaalka dhiirigelin weynna u noqon karta dhanka xarakada shabaal mujaahidiin ciidamada dowladda marka oo loo tababaray kumanaan askar ah oo dowlado kala duwan ay soo tababareen haashimow waxa ay dhammaantooda ku dhammaadeen sida aan sheegnay furumaha dada- dagaalka maanta ma jirto ciidan eh, isku aadan oo si habaysan u dhisan ulana dagaalami kara ciidamada xarakada shalmujaahidiin oo ay ka go-an tahay inay gaaraan sida muuqata hadaf ay tiigsanayaan oo u muuqda En, ciidanka dowladda waxaa la oran karaa gebi ahaanba waxa ay yihiin kuwa burburay haddii marka maanta ay waayaan garab istaag amaba ugu yaraan in la bedelo hogaankooda haashim waxaa sii kala daadan doona inta yar ee hadda la isku hayo oo handadaada iyo cagigujuglaynta lagu hayo waan ognahay shuuta in aadan yabaal waxa uu dhowr jeer ku goodiyey ciddii isku dayda inay halkaa ka baxdo inaysan jiri doonin meel ay ku badbaado kuwo badan baa muqdisho lagu xiray kuwo badan isla aadan yabaal ayay ku xirnaayeen oo saraakiil ay ku jiraan hogaan la-aanta ciidanka marka amaba ugu yaraan halka ay joogaan marka la weeraro waxay keeni doontaa sidoo kale jahwar dhanka ammaanka ah haashim sida maanta la dareemayo waxaa kala lumaya saraakiisha hoose ee ciidamada hogaaminaysa kuwaas oo weyn doona cidda hogaanka haysa maadaama kuwii hogaanka ugu sareeyey ee ciidanka dowladda federaalka hayay iyaga la weeraray ciidan marka hogaankooda la weeraray iyaga waxaa hubaal ah inay haashimow isweydiin doonaan badqabka noloshooda maxaa yeelay halkii ay ahayd meesha ugu weyn ee in la ilaaliyo awoodda la isugu geeyo waa hogaanka soomahan iyagiyaa la weeraray marka ciidanka waxay isweydiin doonaan noloshooda farxad bay bilaabi doonaan si- sida muuqata En- oo dowlado Maxamed- badan lagu arkay Maxamedow, adaa- su-aalo badan ayaa marka ka dhalan doona haashim xaaladda badqabka hogaanka iyo fashilka sirdoonka dowladda federaalka ayaa la isweydiin doonaa waa la is-eedeen doonaa S- waxaa aad loo qabsan doonaa in hogaanka haddii d- da- dalkaasi uu yahay dal nidaam ah, ka dhisan oo in, ah, ugu yaraan madax bannaan sirdoonka ayaa la isweydiin doonaa maxay u ogaa waayeen hogaanka ciidanka marka la weerarayey maxay war ugu keeni waayeen ugu har- yaraan ugu hordhici waayeen hadda sida muuqata ma hayaan marka su-aalo badan baa ka dhalin doo- dha- ka dhalan doona oo la isweydiin doonaa waxaa suurtagal ah markuu dalka nidaam leeyahay in isbedelo waaweyn ay dhacaan oo taliska ciidanka oo kale isbedelo lagu sameeyo si loo dhiirigeliyo ciidanka kuwo kale la magacaabo En, marka meesha waxaa ka bixi doona hadda sida muuqata waxyaabahaasoo idil way ka dhalan doonaan oo cawaaqibnimada soo degdegayso sida muuqatana la arki doono ayay noqon doonaan shabeellaha dhexna waa sidaan hore kugu sheegnay En, khilaaf ayaa ka dhex jiray oo mar baan ka sheekeyn doonaa dhanka dowladda iyo maamulka hirshabeelle laakiin xaaladda si guud la sawiran karo marka hogaan la weeraro haashim taa ayaa dhacaysa insha allah waa mahadsantahay inta aad ka bixin een, maxamedow een, waxaan ognahay odawaay iyo sidoo kale shuute Mm.
intaba ciidamada dowladda federaalka sida aad sheegtaba waxay ku dhiirigelinayeen inaysan difaacyada ka bixin Mm.
ciddii ka baxdana ay la kulmi doonto cawaaqib xumo Mm.
Een, marka wararka gobol waxay sheegayaan inay halkaaba ku sugnaayeen saak ugu yaraan waxay noqon karaanna waa inay meeshii ka carareen haddayba nool yihiin marka hadda kadib inay inta ciidansu hor istaagaan ay ku dhiirigeliyaan inaan furoomahan laga cararin iyagoo saakayay een, cagahooda ku fakaday
maxaa ka dhalan kara waa waa sax waaye haashim waa sidaan kuu sheegay waa hogaanka marka la weeraro hadduu badbaado ama hadduu dhinto ama haddii gacanta lagu dhigo intaba saameyn ayaa ka dhalan doonta shuuta in waxyaabaha maalmihii lasoo dhaafay sidaan kuu sheegay ciidanku ugu goodinayo waxay ahayd haddii ay baxaan in tallaabo laga qaadi doono ugu yaraan een, ciidankana ay weyn doonaan xabsigana la dhigi doono iyaga marka waxaa igu maqaalaa in saraakiishooda ay ku amreen inay la joogaan oo aysan ka tegin saaka marka sida muuqata iyagii ayaa halkaa naftooda ka ku badbaadiyey oo ka cararay waryaal hadda moqokori ku sugan oo warbaahinta la hadlayay oo muuqaalo soo duubaya waxay odhanayeen yuus- eh, jenaraal odwaa yuusuf raage en wuu ku sugnaa marka en aadan yabaal lasoo weerarayey wuu ka dagaalamayey qori suug buu ridayey saas bay leeyihiin marka sida muuqata ilaa xad inuu ku sugnaa ayaa la cadaynaya marka hadda wixii ka dambeeya waxaa adkaa doonta in ciidanka loo goodiyo sababtoo ah ciidanka hogaankooda iyaga ayaa u bilaabay oo soo firxaday mana muuqato ciidan hadda is- xoog leh oo meel ku sugan oo ay isku dayi kara inay ba- baxaan amaba ay ugu yaraan ku goodiyaan in hogaankooda uu bax iyaguna ay baxayaan sababtoo ah ciidanka dowladda federaalka shabeellaha dhexe ayay ku jabeen haashim oo intooda badan een waa qaar la dilay qaar gacanta lagu dhigay kuwa baxsan bay noqdeen laakiin sida muuqata saameyn badan baa ka dhalan doonta oo hogaanka markii meesha uu ka baxsado ama xeelad dagaal ha uu baxsado ama naftooda ha la- lala cararo ciidankuna way saameyn doontaa niyad jab bay ku keeni doontaa waxaana lumi doona amarkii iyaga Kala iyo dambeyn.
ciidanka ka dhexeeyey Eh, waa mahadsantahay maxamed sahal.